بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشرة هادينتا الحسيني halkanna waxaanu idiinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay falsafat addawla amaba aragtida dowladnimo waxaana soo jeedinayaa sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد الله سبحانه وتعالى وحنم هذا علينا مامرك جامعة يا أردد يا معلمين تبا runtiina akademiye wax lagu barto oo waxa loogu talagalay ay tahay in aqoon lagu faafiyo caqli qof soo koraya in la burqiyo ama loo furfuro inuu si fiican u fakeri karo ama si fiican wax u weelayn karo waa meel loogu talagalay waxaan isku dayi doonaa markaa caawa mowduuc ballaadhan inaan qeyb ka tilmaamo wixii waktigu markaasi aan ka gaadhi karo waanan rajaynayaa haddii rabbi xukumo qeybo kaleo ka gedisan oo isla mowduuca kan ah inaan wakhtiyo kale isugu nimaadno mowduuca waxaan u doortay cinwaana falsafati dawla ereyga falsafa waxaan u doortay inaan muujiyo inuu wuxuu yahay wijhatu nadar aragti sideedaba idinkoo akademiye cilmiye jooga marka horeba ereyga syniska marka la sharxayo waxyaabaha muranku uu ka dhex taagan yahay aqoon-yahanada waxaa ka midaba culumta wixii aan taطbiiqi ahayni cilmi ma yihin synis ma yihin mise ma aha waa muran academicoo taagan culumta scientifica loo yaqaanee rasmiga ah iyadu waa culuum tajribo iyo laab aqbasha oo ama la sugo ama la buriyo haday physicsta haday chemistryta hadday wax kala tahay waa culuum aan ka warramin qofka soo saaray aragtiyuhu nolosha ka rumaysnaa iyo qaabku u fakerayay laguma kala gedisnaa qaacido fisigisa ama chemistry ama mathematicisa ama kuwaas iyo waxa u dhigmo ah laguma kala gedisnaa qaabkay u soo aroorto just verification in la caddeeyaa unbay u baahantay kama dhex arki karaysid qaacidadaasi chemistryga ahaa aqoon-yahankii soo saaray ma shuuci buu ahaa ma raasamaali buu ahaa ma yuhuudi buu ahaa ma buudis buu ahaa muxuu rumaysnaa kama dhex arki kartid waayo iyadu waa qawaacid labatrigaasi la geliyo oo basharku isku waafaqo oo aanay ku dhejisnayn amase ku duubnayn ciddii soo saartay aaraada falsafiga uu rumaysnaa noocay ahayd walidaalik ma maqalo waa mathematics philosophy caynkaasi ama mathematics caynkaasi iyo dhammaanteed waa qawaacid mathematics ama physics ama chemistry inteeda badani waa la isku waafaqsan yihi ama marka la soo gaadho culum alinsaniya ama human science ama arts waxay yidhahdaan marka la soo gaadho waxaa bilaabanta in lasoo bandhigo nadariyaad falsafiya oo kala gedisan oo mid waliba xujaj caqliya ay wadato dabcan maaha hadal tiro iyaba xujaj caqliyay wadataa laakiin dhanka kalena niqaadi dacf godaloolooyin bay leedahay ay qolada kale falasafadii naqdiso ee ka soo horjeeda oo markaasi ay ka weerarto sida awgeed baa su-aal weyne ay isweydiiyaan war maadaama wuxuu weli dood dhex taagan yahay waxba laysku waafaqsanayn miyaynu odhan karna waa xaqiiqo cilmiya haddaan taa soo dhaafo aragti kasta oo falsafadeed oo ama culumaha artiska kala gedisan ku saabsan ama siyaasad ku saabsan ama ijtimaac ku saabsan ama tarbiye ku saabsan ama dhaqaale ku saabsan iyo wixii la halmaala oo lasoo bandhigaa jawaanib mudiica bay leedahay qaybo muuqda oo dhalaalaya bay leedahay oo aqoon-yahanka soo bandhiga uu xujaj soo raaciyo uu soo raaciyo adilo caqliya oo uu ku xoojinayo amase uu ku sugayo nadariyadiisan ama aragtidiisa tani inay sax tahay mid kastoo la eegaana niqaadi dacaf bay leedahay meelo godaloolooyin oo laga weeraro sidaa awgeed baa waxaa batay aragtiyaha siyaasiga ah ama ijtimaaciga ah ama dhaqaalaha ah ama fan ah ama filosofiya ama waxbarasho ah ama waxaa ku saabsan oo dhammi marka aad dhiganayso kow wuxuunbaa lagaaga bilaabi intaasoo thiyaraa jirta thiyorigaasi waxaasuu sheegayaa kooxda tan bidix iyo midig iyo qaybaa loo kala qaybin doonaa aragtiyaad bilaabaysaa kala gedisan inaad dhigato walidaalik baa waxay yidhaahdaan haddiiba su-aal falsafiya la sheego jawaab falsafiyi ma jirto oo go-an oo la yidhaahdo waa taa jawaabteedii ee waa wax cuquusha bini aadamka u ban yaalla markaaynu kuwa ka warramayno asliyan dadku wuxuu wada baadi doonayaa maadaa yaslix lilinsaan whats good for human being maxaa bini aadamka u fiican maxaa u wanaagsan maxaa cadaalad u dhow iskuma khilaafsan in aqoon-yahanada ku takhasusay waxa kale inay techniques iyo farsamooyin iyo turuqilbaxth academic oo cilmiga ay raacaan laakiin nataa'ijta soo baxda mar kastaba waa nataa'ij kala gedisan oo aaraa kala gedisan oo falsafiya sida waxaynu markaa isweydiinaynaa waxa weeyaan markaynu falsafati dawla nidhaahno waa maxaa insaanka u suuban ee maamul dawladnimo ku saabsan taasi waxay salka ku haysaa bay dhahdeen inaynu fahamno maa huwa alinsaan wamaadaa yaslix lahu qofka bini aadamkii muxuu yahy maxaase u wanaagsan waa aragti ku salaysan dawladnimadu yaa wa xaq muta yaa xaq muta inuu wax maamulo yaa xaq muta inuu qaanuun dejiyo yaa xaq muta se waxa dawladnimadu ay keento ee power ah ee hantiya ee lacag ah ee magaca ee maamuusa see loo sheergaraynaya bulshadu say u wada yeelanaysaa wealthka duutiska rightska opportunitieska powerka see loo qaybsanaya madrase kastoo falsafiya marka aad tagto xuluul ama solutionis kala gedisan baa fi lmadrasa alwaaxida school qura school of thought keliya markaad tagto intaasoo ra'yiyo kala gedisan baad ugu tegaysaa laakiin wakhtiyo badan maamullada markaa jira ama dawladaha jira ama siyaasiyiinta jooga ayaa jawaabaha falaasifada qaarkoodna kor u qaado buunbuuniya oo weyneeya qaarkoodna shalafka hoostiisaa la dhigaayo ma muuqdaano hore looma arko walidalik baa wakhtiyada qaarkood mithaal maanta dunida waxaa maqashaan dimuqraatiyad waa eray aada u caan baxay aada loo buunbuuniyo aada iclaamku uga hadlo siyaasiyiintu ay ka hadlaan ilaa xad markaad dagahaaga ku maqasho aada soranayso malaa waa albalsam shaafi likulli lmashaakil yacni malaa waa daawada lagu caafimaadayo wax walbaad tirtiraysa aad soranaysaa sida iclaamku uga hadlayo haddana markaad aragto aqoon-yahanada rasmiga ee markay ka warramayaan axad alfalasafa almucaasiriin filosofiyada hadda nool nin ka mid ah ros harrison waa cambridge university ustaadka kursi lfalsafa fadhiya ayaa waxa uu tilmaamayaa buuggu leeyahay haddaan u qaadna buu yidhi mufakiriinta reer galbeed laga soo bilaabo buu yidhi cahdigii griiga ilaa hadda haddaynu qaadna buu yidhi oo tirinno falaasafada inta dimuqraadiyadda la jirta iyo inta ka jirta haddaynu isu tirinna buu leeyahy la kaanat adimuqraatiya hiya alkhaasira buu leeyahy haddaan qaadi lahayn buu leeyahay doorasho bayna alfalaasafa inaynu tirino inta naqdiday iyo inta taageertay haddaan isu tirinna buu leeyahay iyadaa khasaare ah laakiin maanta markaad maqasho waxaad is leedahay malaa ama sida iclaamku ama dadku u soo bandhigo waxaad moodaysaa inay tahay daawada keliya dunida aqoon-yahanka jooga uu isku raacsiisan yahay mid labaadna waan rabaa in ay si fiican uga fakartaan horumarka maadigae waddan gaadha kuma salaysna madhabka falsafiga uu haystay saxiixnimadiisa iyo liidashanimadiisa si kale haddaanu idhaahdo maalan hadday aynu qaadanno maalan asabshanka ah nudumka siyaasigae wax loo maamulo dimuqraadiyadda kuwa u fiican inay tahy shardi uma aha horumarka uu waddan gaadho maalan naasiistkii oo kale ama fashisamkii oo kale ama shuuciyiinta jin oo kale horumar technologicale waa la samayn karaa iyadoo systemka la wada aanu ahayn system sax walidalik baa ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya waida tutla calayhim aayaatuna bayinaati qala aladiina kafaruu liladiina aamanuu ayu lfariqayni khayru maqaama waaxsanu nadiya wakama ahlaknaa qablahum min qarnin hum axsanu ahaatan wa ri'ya haddii aayaadka ilaahay lagu akhriyo kuwa gaaloobay waxay odhanayaan bu alla leeyahay waa nebi maxamed kuwii la noolaa baa laga warramaya calayhi salaatu wasalaam war labadeenna kooxood yaa maqaam fiican ama yaa naadi wanaagsan ama yaa mandar iyo muuqaal iyo hub fiican ayay ku doodayaan buu leeyahay markaan sidaan u tilmaamaya waxaan uga jeedaa uun inaynu qaadanno fiiriyada bini aadamku uu haysto ee dunida yaallee maamuleed weliba markaa arday akademika tihiin inay noqon karaan waxaynu niqaashi karno oo naqdin karno oo bedeli karno oo wax ku kordhin karno oo waafajin karno bulshadeenna iyo dhaqankeeda iyo diinkeeda iyo waxay rumaysan tahay inaanay ahayn uun shay complete oo isku xidhan oo duuduub loo liqo inaanay ahayn walidalik ba waxaan jeclay maalan eraygaasi maalan haddaynu taarikh ahaan dib ugu yaro noqono maamul wanaaggu otanis filosoferkii la odhan jiro oo ah qolada taageersan dimuqraadiyadda wuxuu odhan jiray micyaar ilxukmi lmithaali yukmin fi lcadad buu lahaa micyaarka ama waxa wax lagu qiyaaso xukumka fiican tiradu ku jiraa buu leeyahy yacni markuu nidaamada dawladeed uu tilmaamayo sida cidda maamulka ka qayb qaadataa u kala tiro badan yihin buu u kala qurux badnaysiinayaa maalan systemka ninka quri maamulo ayaa ugu liita buu qabaa systemba systemku elite group markay yihiin ama aristaqraatiyiin ay yihiin ama suu wadayo ilaahiy uu ka gaadho markuu cadadku tiro bataa wanaagu ku jira laakiin cagsigiis maalan megabis oo ah kuwa naqdinaya aragtida dimuqraadiga oo kale wuxuu qabaa fikradkaa ka gedisan oo afdal micyaar lilxukmi lmithaali waa alafdaliya si kooban haddaan u tilmaamo maanta marka dimuqraadiyadda laga warramayo mid baa asala waxa kalena waa kayfiyadii taa asalka ahayd loo qaadan lahaabaa la tilmaamaa tusaale ahaan asal waxay ka dhigaan city statekii athenis ka jirtay greega caasimadiisa athenis la odhan jiray dawladdii ka jiri jirtay waa dawlad kooban oo gobol kooban maamuli jirtay magaalo iyo in yaroo ku weegaarsan taarikhyahanadu waxay idhahdaan ilaa laba boqol iyo konton kun dad abaa meesha deganaan jiray dawladda yaree meesha ka dhisnayd waxay qaadatay nidaam dimuqraadiya nidaamkoodaasi wuxuu sheegayey assembly inuu maamulo shirweyne wax kasta in lagu go-aamiyo afartan goor baa sanadkii shirweynahaasi dhici jiray ay isu iman jireen dadka doorashada xaqa u leh oo iyagu tiro yar soddon kun ilaa lix iyo soddon kun ay ku tilmaamaan waayo qofka citizen umay arkaynin ama inuu codayn karo umay arkaynin qofku haddii aanu ama athen athenist ahayn athenian waddanka magaalada tan citizen ka tirsan haddaanu ahayn oo ah in labadiisa aababa ay atheniyiin ahaayeen inuu siddeed iyo toban jir ilaa labaatan jir labadii sannadood ee askarinimada uu soo maray inaanay qof dumar ahayn waayo dumarku xuquuquma lahayn inaanu addoon ahayn kuwa sina xuquuquma lahayn inaanu forumar ahayn isna xuquuq ma lahayn corumkay wax ku xukumi jireen wuxuu ahaan jiray baa la yidhaha ilaa shan kun hadduu bato ilaa lix kun buu gaari jiray bay idhaahdeen assemblygaasa isu iman jiray dabeetana halkaa shir ee afartankii afartan jeer dhacayay bay leeyihiin sanadka gudihiisa ayaa maamulka maxkamadda maxkamadoodu matalan suqraadtii dilka ku xukuntoo kale shan boqol iyo laba qof bay ahayd shan boqol iyo laba qof baa u goleeyey oo xukunka dilkaa ku qaaday waxay u arkayeen nidaamkooda dimuqraatiga inuu nidaam fiican yahay dabeetana aqoon-yahanadii diidanaa matalan waxaa ka mid ahaa antistons nin la odhan jiray oo jeesjeeska ku jeesjeesayay fikraddan meesha taallaba wuxuu yidhi reer atenis waxaan ugu yeedhayaa inay maanta beeraha lagu falo fardaha iyo dameeraha dhaqankoodana kuma jirin fardaha iyo dameeru ay noqdaan waxyaabaha beeraha lagu falo maxaad uga jeedaa markii la yidhi ba farda kuma falana anagu iyo dameero beera laguma fashee waxay la mid tahay buu leeyahy inaad doorataanun arrinku hadduu yahay buu leeyahy maxaa u dooran weydeen kuwa kan ilaan iminkaba wax ma garata intaad doorateen oo aqoon-yahanka ka tagteen ayaa tidhaahdeen xukum wanaagu sida tan buu ku jiraa isagoo aragtidiisa qaabkaasu u dhigayay markaan masaladan tilmaamaya si kooban falasafadii ugu caansanayd ee wakhtigaa taariikhdaas waxaanay dhacayeen noolayd ee matalan markaa sabji kasta dhigaysaa nimanka lasoo qaado matalan suqrat balato ama matalan aristotle dhammaantood waxay ahayn kuwa kasoo horjeeda fikraddaasi dhammaantood way kasoo horjeedeen matalan socrates wuxuu tilmaamayay isagoo nidaamka dimuqraadiga xoog u weerarayo wuxuu lahaa wastaada iyo kuwa suuqa wax ku iibiya iyo wax magarata intaa ururiseen oo aan siyaasad iyo aqoon waxba ka aqoonin ba aqoon-yahankii dul saarteen buu lahaa balato kale dee waa kan isagu buuggiisa qoray the republic aljamhuuriya buuggiisan la yidhaahdo wuxuu sawirayaa nidaamka dowladnimeed buu shan qaybood u qaybinayaa saddexda ugu liita buu leeyihi mid uunbaa dimuqraadiyadda kasii liidata isaga aragtidiisa mid uunbaa kasii liidata waa the least xabad unbuu kor soo mariyay istibdaadkaunbuu ka hoosaysiiyey dictatorship unbaa ka liita buu leeyahy laakiin inta kaleo dhan waa ka rooyin buu aragtidiisa qabaa odayga kale matalan aristotle buuggiisa siyaasa waxa uu ku tilmaamayaa lix qaybood buu uqaybinayaa dowladnimo wadaagga lixda qaybood saddexda ugu liita buu ku darayaa markuu dimuqraadiyadda ka waramayo maxaan masalada tan u tilmaamayaa waxaan u tilmaamayaa markaan dimucracy dimucracy ka warramayno waa one thing waxa muranku uu ka taagan yahay waxa weeyaan casrigii enlightmentka waxay yidhaahdaan ama casri tanwiir falasafadii noolayd ee xukumkii kiniisadda iyo boqorradii inay magaca ilaahay wax ku xukumaan sheeganayay iyo wixii oo dhan tuuray masalada laysku hayay waxay ahayd masalati siyaada yaa xaq muta inuu waxna reebo waxna faro yaa xaq muta inuu qofka xorriyaddiisa xadeeyo alxurriya waa shay qurux badan laakiin waxay leeyihin xorriyadda kamiya laguma qiyaaso quantity looma qiyaaso sida loo kala xorriyad badan yahay uma kala fiicna bay leeyihin nidaamadu wa ilaa hadday taasi sax tahay anarkisamkaa ugu qurux badnaan lahaa bay leeyihin meesha aan dawlad iyo nidaam iyo waxba ka jirin ee qof waliba xorka iyo wuxuu doona uu samaynayo iyadaa the best noqon lahayd laakiin waxaa lagu qiyaasaa bay leeyihiin xorriyadda xuduudda loo dhigayo almanfaca waalmaslaxa waxaa wanaag ku jira matalan bridgeka labada dacale hareeraha laga raaciyey waxaa loo raaciyey salaamadaada adiga nabadgelyadaada manfaca ku jirta in la raaciyo laakiin haddii layna yidhahdo qaanuun baa soo baxaya kalluunkaa cunina ka warrama waa maa fi faa'ida waa taxdiid lilxorriya aan qiimo lahayn aan waxba ku jirin su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay yaa xaq mudan oo markaa falsafati dawla dhammaanteed laga warramayo su-aasha ugu mudan jawaab laga bixiyo intaan la soo gaadhin nidaamka iyo herarkagiisa iyo saa loo qaybinaya waxaa su-aasha ugu mudani waxa weeyaan yaa xaq mudan inuu siyaadada yeesho sovereignity-ga yaa xaq mudan inuu xalaalayn karo waxna mamnuuci karo yaa xaq mudan kelmadiisu in la adeeci karo muxuuse ku xaq mutay su-aashaa jawaabteedu waa jawaab adag laakiin casru tanwiir markii la joogay ee boqorradii iyo waxaa laga takhallusay waxaa loo wareegay xukmu shacba la yidhi dimuqrasi macnaheedu waa maxay waxay dhahen waa xukmu shacab waa shacabku inuu wax maamulo doctor jacfar idriis oo nin filosof oo sudani ah open universitygii maraykan haysan jiray ayaa wuxuu tilmaamayaa mararka qaarkood buu leeyahay nidaam kasta oo magaciisa aada maqasho in aada suurayn kartabaa u badan buu leeyay laakiin ereyga dimuqrati marka la yidhaahdo marar badan waxaa dhici karta buu yidhi inaan la suurayn karin isaga qura maaha ee barry holden understanding liberal democracy bageka labaad isaga wuxuu ku leeyahay hadda ereyga dimuqraadiyadda la yidhahdaa buu yihi wuxuu noqday cibaaro dadku wada isticmaalo oo kelmadii intay qaamid noqotay wax qarsoon intay noqotay buu leeyahy bay xad gaadhay mararka qaarkood aad isleedahay way macno beeshay ama shakliga magacaa la siiyey aan la fahmi karin maxaa waxaan loo tilmaamaya waxaa loo tilmaamaya kow haddaynu idhaahno dowladnimadu siyaadadeeda shacabkaa leh halkaasaanay ka bilaabantaa aynu idhaahno waa xukmi shacab suuro waaqiciya ma jirta oo shacabku wax xukumaa ma theory ba mise waa shay practical ah oo la samayn karo waa shay adag sidaa ogeed baa robert dal robert dal oo ka mid ah falasafada maraykanka ay ku tilmaamaan saaxiiba ashmal baxth america can dimuqraatiya bay yidhaahdaan uu qoray buuggiisan democracy anitis critics oo la yidhaahdo labada jaa'isadood ee maraykanku ay book awardiska ku bixiyaan labadaba uu ku qaatay ayaa wuxuu tilmaamayaa ducaadda dimuqraadiyadda buu yidhi o ay ka mid yihiin falaasafada siyaasiyiintaahi waxa ay gaab ku yihiin buu yidhi inay qaateen mafhuuma shacab jiraa inuu jiro oo waaqac taariikheeda laakiin arrintaasi buu leeyahay oo ah ka xukumkiiyo wax waliba gacantiisa ku jiraan laakiin waaqiciyadaasi buu leeyahy waa arrin mashkuuka ama shaki badani uu ku jiro kan maraykankana buu leeyahay dagaalkii civil wark ee eighteen sixty one kii unbaa la xasmiyey ee isaguna ma ahayn buu leeyahay sida tan si kale haddaynu u tilmaamno in shacab wax maamula xukumka horta waa laba qaybood waa xukum tashriiciya iyo xukum tanfiidiya xukumka tanfiidiga roso filosofkii faransiga ahaa marka uu tilmaamayo buuggiisii alcaqd alijtimaaci kitaabkiisa saddexaad fasalka saddexaad baan rajaynaya inuu yahy waxa uu ku tilmaamayaa ma dhicin nolosha shacab inuu xukumi karo ama uu noqon karo xukumka tanfiidiga ah ama si kaleba haddaynu u sheegi karno xataa dowladdii city of athens haddaynu dib ugu noqonno nidaamka marka horeba inuu dimuqraadi noqdo fia yar baa qaadatay muu ahayn nidaam dadku uu u dhan yihi waa marka labaad ee bulshada qayb badan baa laga tegey oo dumar iyo maxaa la yidhahaa ariqaa iyo hayr alatiniyiin iyo wixii aan soo marin waxyaabahay ku xidheen oo dhan waa laga tegey idan wuxuu ahaa xukum xaqulmushaaraka marka horeba fi'a da'iila ama koox yare ay lahayd koramkuna aada buu u yaraa oo shan kun ama lix kun oo qof ayuu ku xidhnaa mar kasta xukumkaa wixii ka soo baxaabay leyn lama odhan karo waa xukmi shacab oo maha practical ee waa daa'ifa da'iila waa five thousand out of two hundred and fifty thousand people meelay deganaayeen ayay ku salaysnaa ta labaad waxay leeyihiin wakhtiga la kulmayey afartan goor baa sanadkii la kurmayey laakiin halka wakti waxaa la fadhiyayay toban saacadood bay leeyiin toban saacadoodna suurtagal ma ahayn in aaraada dadku ay wada dhiibtaan cid waliba aaraadiisa ay dhiibato sidaa awgeed ayaa casru tanwiir waxaa loo soo guuray in taxaayula la sameeyo oo ah bulshadoo dhammi ma noqon kartee tamhiil ha la sameeyo parliamentarian inay cidi wakiil ka noqoto maadaama nudumku ama maamulku mar kasta uu yahay xorriyaadkii qofkoo la xadaynayo qof kastaana xorriyaddiisa isaga mooyaane inay cid kaloo xaqule inay xadaysa aanu jirin suurtagalna aanay ahayn ummad dhammi inay meel isugu timaaddo oo weliba dee dawladihii citiga ahaa marka la dhaafo ummad dhammi inay meel isugu iman karto aanay marnaba suurtagal ahayn walidalik baa the iron of democracy ninka hore bejka tobnaad buu wuxuu tilmaamaya isagoo ku jees jeesiyo wuxuu leeyahy waxaad sawirataa american peopleka oo meel la ysugu keenay oo la rabo bal waxa koowaad inay isku waafaqaan waxay qaadan lahayd buu yidhi laba boqol iyo kontonka milyan in meel la ysugu keeno lix iyo lixdan square mile inay dadku fadhiistaan waxay qaadan lahayd buu yidhi speech oo five minutes qof walba haddii la siin lahaa shan kun oo sannadood baa la dhagaysan lahaa buu leeyahy haddii la odhan lahaa buu yihi one percent of the people qura ha hadasho one percent waa two million abof inay hadlaan two million abof inta ay ka hadlaysa buu leeyahy ra'yigeeda ka dhiibayso waan waafaqay xudha xataa intay ka odhanayso ayaa cidi dhalan lahayd oo dhiman lahayd oo gaboobi lahayd oo shirkayta loo fadhiyo yacni waan aqbalayo qura inta laga leeyahay buu leeyay ayay noloshu isbedelahayd yacni wax suurtagala maaha bay tilmaamayaan o maxaa suurtagala markaa waxaa suurtagala bay leeyihin in cid la doorto oo ciddaasi ay ummadda matasho doorashadu sideedaba dimuqraadiyadda waxay leeyihiin in wax la doortaa electionka ama intikaabku ma shardi ilowba ilow dimuqraadiyadda ay u baahan tahay ba horta reer athanis waxay leeyihin maya looma baahna walidalik baa reer athanis iyada toodu waxay ahayd electionku mamnuuc buu ahaa waxaa la samayn jiray alqurca waa loo qori tuuri jiray dadka maamulka inta qabanaysa ay waxay dhahdeen haddii election la sameeyo inta ama aftahankaa ama lacagta haysata ama ilait groupkaa ama isku yaro xidhanee wax isku soo ogaatay waa dadka bulshaweynta oo la khiyaameynaya bay leeyihin uma suurtagal aha in bulshaweyntu ciddii ay doonaysa inay soo bixi kartaa way adagtay bay leeyiin oo loobinka iyo lacagta iyo waxan baa tiro badanaya saanay waxaasi u tiro badan bay idhaahdeen dimuqraadiyadda rasmiya haddii la rabo qurca ha lagu kala saaray bay leeyiin bakhtiyaanasiibba dadka ha loo tuuro intii bakhtiyaanasiibka usoo baxdaa waxa maamusho ama wastaada ha noqdaan ama kuuli ha noqdaan ama waxay doonayaan ha noqo waayo bay leeyihin xaq ma aha fiaadka laga xoog badanyay ama laga tirada badanyay amaan hantida haysan macankani weligood soo bixi maayaan bay leeyihin ee shanta filosofa la yaqaano ama inta muuqato ama inta unbaa weligood meesha joogla si taa looga tago ayay leeyihin electionku wuu gardaran yihey mar qura yidhaahdeen electionka aan aqbalo toban genaraal bay lahaan jireen oo tobankaa unaan doonana bay dha iyagoo jabayna haddii iskaafiyiinta iyo kuwan laga dhigo inay maamulka sare qabtaan waxaa soo hadhay marka waxa weeyaan in cid la doorto roso oo mar labaad ku jees jeesaya wuxuu yidhi ummadda ingiriis waxay nafteeda moodaysaa inay xor tahay buu yidhi laakiin qalad weyn bay ku jiraan buu yidhi hadday taa rumaysteen ee wuxuunbay xor yihiin laxdada doorashadu socotee wax la dooranayo buu leeyahy mar haddii sanaaduuqda la qaadoo la tiriyo buu leeyahy addoonnimadii baa dadka dib ugu soo noqotay ee xor maaha buu leeyahy wuxuu leeyahay cidda baarlamaanka tagtaa aragtideeday hadhow dhiibanaysaa iyo tii bulshaweynta ma aha buu leeyahy waxaa meesha ka soconaya sida daraaddeed filosoferkii kale ingiriiska rasal la odhan jira isna wuxuu leeyahay dimuqraadiyadda mazaayaadkeeda waaweyn waxaa ka mida buu yidhi waxay fudaydisaa muhima khadaaci lmuwaatiniin buu yidhi shaqadaa in dadka muwaadinkaa la qaldo ayay fudaydisaa oo waxay unbaa la rabaa in dadka la raalli geliyo laga dhigo dawladdu inay toodii tahay maxay aqoon-yahanadani radinta intan leegu samaynaya waxay leeyihin kow kooxda la doortee baarlamaanka tagtaa ra'yigii dadka miyay matalaan mise ma matalaan fi kulli alqadaaya may hadday ugu badata bay yidhaahdeen ninka daa'iradii laga soo doortay masalada ku xasaasiga ah ee aadka ugu xooga badan uu ka weecweecda taa uma footeeyo waxa kaloo dhan kuwii doortayna ra'yi badan kama leh isna tiisu marsanayaa bay leeyihin haddaynu mar labaad tilmaamno bay leeyihin ma aqlabiya dadka wax xukuma xataa haddii ra'yiga aqlabiya waxay leeyihin waa adagtay taarikhda bini aadamka goor aqlabiya wax xukuntay hadaaso innagan le majority-ga fadhiya baarlamaanka oo majority-ga xukumaya oo ra'yiga majority-ga soconaya oo ra'yiga majority-gu qaanuunku soo dejiya minority-ga lagu fulinaya waxay leeyihin kow marka hore shacabka qayb ka mida waa la reebay oo matalan dimuqraadiyaadka hore dumarku kuma jirin dadka aan lacagta haysani kuma jirin addoomuhu kuma jirin dumarka iyo waxaa dee kuwa ugu dhodhoway ingiriiskiiyo meelahan baa ugu horreeya nineteen eighteenkiiba ogolaaday qof dumar inay foodayso maraykanku nineteen twentygiiba ogolaaday yurubtan kale nineteen thirty sixkii meelaha faransiisku waxaan filayaa wakti dhow ayaa la wada ogolaaday qof dumar inay codaynba karto ama wax dooran karto ama la dooran karo waxay leeyihin yaa xaq u lahaa marka hore inuu kuwan ka reebo qofka intuu xuquuqdan yaa siiyey dadka in la yidhaha badhna waxbay dooran karaan badhna ma dooran karaan matalan maanta dunida in badan oo ka midi waxay leeyihiin maxaabistu wax ma dooran karo qofkii dembi galay mar wax ma dooran karo siddeed iyo toban jir qofka wax ka yari ma dooran karo siddeed iyo toban jir waayo markaasay leeyihin sin rushdi mu gaadhay isku falaashi ma gaadhin oo rushdigu ma xagga da-dunbaa markaa ma jiri karaa si kaloo rushdiga loo qiimeeyo toddobiyo toban jir caqli badan oo lixdan jir asaasaqe ka caqli fiican maan la heli karin xag kale maana u dhici karin waayo loo yidhi mar kasta toddobiyo toban jirku is underage isagu wax ma dooran karo ma jiri kartaa wax kaloo wisaayo qofka lagu controli karo oo la odhan karo si kale haddaynu u tilmaamna waxay leeyihiin marka hore yaa xaq siiyey cidda odhanaysa dadkani wax ma dooran karo human ming la midu ahaa xaggay ka timi marka hore in la yidhaahdo distorkan iyo waxaan oo dhami dad baa fadhiista oo u footeeyey intaan distor ba laysla gaadhin yaa xuquuqda bixiyey ah dadka badhna inuu wax dooran karo dadka badhna inaanu wax dooran karina sidaa awgeed ayuu jamin baskin mualif maraykan oo overruling democracy buggiisa wuxuu leeyahay malaayiin ka mida buu yidhi maraykanka ayaan codaynin si guud ama si juziya dabeetana wuu sii tiltilmaamaya maxaabiistaasu tilmaamaya dad badan oo kaleu tilmaamaya yaa codeeya bay yidhaahdeen sideedaba waxaa codeeya bay yidhaahdeen kow dadka intii loo ogolaaday kadibna intii isa sii sajishay kadibna intaysa sajisay intii ka timi kadibna intii ka timi wixii ay doorteen aqlabiyadoodii marka koowaad bay leeyihiin dadkii badhkii badh badan baa laga tegay oo cid xaq u lahayd inay reebtaa aanay jirin marka labaad tasjiil baa lagu xidhay oo dadka in badan oo aan issajilin baa jirta intaana waa laga yimi marka labaad intii isa sajisay haddana ma wada tagta meesha laga footaynayo qayb kalaa haddana hadha waxaa soo hadha markaa qayb ka mida dadkii isa sajilay oo ka mida dadkii xaqa u lahaa foodka oo ka mida shacab weynihii sidaa marka loo eega bay yidhahdeen marna ma dhacda bay yidhahdeen ama way adagtay in la yidhahdo xataa kuwa baarlamaanka fadhiya waa aqlabiya waayo waxay yidhahdeen daa'iro kasta matalan haddaan soo qaadana bay yidhahdeen daa'iro yar meel konton kunoo qof degantay waxaa laga yaabaa labaataneeya in marka hore loo diidaba foodka oo la yidhaahdo ama enderage baa tahay ama waxan baa tahay ama dembaad gashay ama caynkan loo diido waxaa laga yaabaa tasjiilka shan kun oo ka midi inaanay soo gaadhin shan iyo labaatanka soo hadhay ee issajeli waxaa laga yaabaa shan ka midii markaa la footaynayana inaan iman waxaa laga yaabaa labaatan kun inay yihiin waxaa foodka ku riday labaatan kun waxaa laga yaabaa saddex nin ay daa'iradda ka loolamaysay tusaale saddexda kun baa midi ka soo qaad lix kun iyo siddeed boqol buu helay midna lix kun iyo toddoba boqol buu helay midna lix kun iyo shan boqol buu helay yaa soo baxaya lix kun iyo siddeed boqol baa soo baxaya yaa dhacay mid lix kun iyo shan boqol haysta iyo mid lix kun iyo toddoba boqol haysta waa imise cod saddex iyo toban kun iyo shan boqol oo qof wax ku dhadhow baa dhacay waxaa meesha yimi kii cod haystay maxay lix kun iyo siddeed boqol ma aha aqlabiyad bay leeyihiin marka loo eego xataa dadkii codeeyey laakiin dee dadka codeeyey mar hadday kala weecweecdeen waa qayb ka mid a aqlabiyadeedii haddana bay leeyihin marka baarlamaanka la yimaado hadhow koram baa loo xidhaya waxaa laga yaabaa siddeetan kun inay ahaa siddeetan qof ka soo qaadin uu baarlamaanku ahaa in la yidhaahdo koramku fifty one buu ku xidhmaa marka waa koob iyo afartan hadday sagaal iyo soddon maqan tahay koob iyo afartan kale xeerar bay soo saari karaan koob iyo afartanka kale iyana marka bulshadii loo ego intay ka sii yihiin way sii yaraadeen waa aqaliya idan waxay leeyihiin xataa dimuqraatiyadu sharxa la siiyaa inay xukmu shacabtay marnaba ma dhicin bay leeyihin ee mar kastaba waa xukmi alaqaliya aqaliyadaasi inta aynu doonayno aynu tiradeeda markaa leekaysiino inta aynu doonayno tiradeedu ha leekaato laakiin marna ma dhicin bay leeyihin inay aqlabiyo noqoto kuwa meesha tan xukumay maalan u s census bayrugu ee two thousandkii markii bush soo baxayey ixsaa'iyaadkay soo saareen waxay tilmaamayaan dadkii codayn kariyey waddanka ku noolaa ee baaliqiinta ahaa ee siddeed iyo toban ka weynaa waxay ahaa laba boqol iyo saddex milyan bay leeyihiin boqol iyo siddeed iyo lix iyo siddeetan ka mid a muwaatiniin ahaa waxa istasjiiliyey bay leeyihiin boqol iyo soddon milyan waxaa codeeyey boqol iyo koob iyo toban yacnii laba boqol iyo saddexdii milyan waxaa codeeyey boqol iyo koob iyo toban boqol iyo koob iyo tobankaasaa in ka midi busha codaysay in ka midina algoor u codaysay waxay yidhaahdaan systemka electoralka ay isticmaalayeen haddii la bedeli lahay oo afraad la xisaabin lahaa ka dhacay baa cod badnaa labada labadooda ka dhacay ayaa codka bulshada badnaa laakiin maadaama state state loo xisaabinayay oo state walba uu mid codadka soo baxa miduun yeelanayay ka kalena uu dhacayay marka sidaa loo xisaabiyey bush baa tiro badnaa waxay leeyihin haddaynu kaa ku xisaabtano boqolkiiba shan iyo konton min majmuuci sukaan bay ahayn wixii codeeyey oo u dhigma boqolkiiba lixdan muwaatiniinta oo u dhigma boqolkiiba lix iyo siddeetan musajiliinta ah haddaan dib ugu noqdo markaa ereyga dimuqrasi markaynu sharxaynay waxaa la yidhi waa xukmu shacab shacabku xukum tanfiidiya marna ma yeelan kara bay leeyihin xukum tashriicina marna ma yeelan kare waa taxaayul sharciya bay leeyihin waa qaab loo qaabaystay in loo sameeyo intaa waxaa ka sii adag waxaynu u soconnoon masalatu siyaada faqad waxaan oo dhan wuxun baan idin rabay inaan idin tusiiyo inay aqaliyadu in badan tahay ta wa xukunta laakiin waxaan uga socdaa waa meel qura yaa le qofka inuu xorriyaddiisa iyo noloshiisa xadayn karoo xuduud u dejiyo laba boqol oo qaanuun laba kun oo qaanuun wadannada qaar baa dee qaanuunku intuu tiro batay maraykanka maxaa la yidhaha germany beri dhaweed iyo ingiriiska iyo guddiyo loo yaraaba dib loo saaro la yidhi war bal dhowr boqoloo sannadood umaynu qaanuun dejinayno wixii wuu tiro bataye dib ha loo kala safeeyo afartan kun oo qaanuun bay dib u soo saareen oo ay leeyihiin dib looma isticmaalka way tiro badatay wixii waxaasoo qaanuuna maanta waxaa laga yaabaa horta ninkeenan reer miyigaa nin ka xornimo badan anigu maan arag ninka reer miyiga ee gala raacde xaggaaska jooga ee xortee subax walba dhankuu doono u dareere aan cidiba wax odhanine meeshiisaa iskaga nool waa insaanada ugu freedomka badan buu ka mid yahay laakiin meelaha dimuqraadiyadda rasmiga ah magaca inaad la baxda bug baa lagu baadhaya haddaba magac saa lagu leeyahy kuwaasi waa family name lama bixi kartid war family nameka aan iska qaatay markaasay ku leeyihin codsi soo weydiisa wixii family nameka lahoo dhan inay kuu ogol yihiin hadday kuu ogolaadaanna qofkiiba lacag baad u celinaysaa haddaba magac inaad la baxdo jasname yacni waxaan rumaysnay wadannada industrialka ee dimuqraadiyadda ku dhaqmay inay ugu xorriyad yar yihiin laakiin dadkaa ku qancaya inay xorriyad haystaan xorriyada quree la ogolaya waxa weeyaan xorriyadan akhlaaqiga waad isqaawin kartaa waxbaad cabbi kartaa waad waalan kartaa taa waadba leedahay amaa ta kaloo dhan sharca ku xadeeya waxaa kaloo dhan sharciya waxaasoo sharciya kumaa xaq u lebay leeyihin inuu dadka saaro waxay leeyihin nidaamka dimuqraatiga wuxuu ku dhaqmaa one man one vote is it fair waa su-aal taalla laga yaaba inaad tiraa qof waliba oho human being xaq buu leeyahy waa kan waa si fiican haddii qof walba ay sidaa tahay waxay leeyihiin dhan kale aynu iska burinaynaayo aqoonta iyo aqoon darradaynu sinnay ninka reer miyiga ama beeralayda aan waxba ogayn iyo brofessorka subjectga ku takhasusay hadday isku cod ka leeyihiin macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihiin aqoon darro iyo aqoon baynu sinnay waana laba aan sinmi karin waa arrimuu ka doodaya aristotle ou leeyahay aqoontu haddaan laba ictiraafin haddana waxay idhahdaan cagsiga maalan qof haddaynu idhaahno wadnaha laga qalaya haddaynu idhahno ka warrama u footeeya nin waalan ba lagu arkaya soo maha ee waxaa la leeyahy waa in la weydiiyaa brofesorada ku takhasusay maxay tibka wadnaha ku takhasusay oo haddaa ummad dhan masiirkeed ama ummad dhan inay dagaal gasho ama baaba'do ama dhimato ama noolaato khalqi dhan in aakhiro loo diro maxaa loogu codaynaya in la weydiiyo qof aan waxba ka garanaynin waxay leeyihin waxyaabaha dimuqraasiga maanta critikiska ugu waaweynee ka jira waxaa ka mid a doorashada la sheegayo o dhami bay leeyihin waxa real informationka dadka lama siiyo laakiin hal issue ayuunbaa kor loo soo qaadaa xabadaasunbuu dadku wax ku doortaa xataa waxay leeyihin wadanadan distoorada la qoro maalan distoorka ah wixii ugu sarreeyey soo maaha distoorka bay leeyihin niman baa qoray koox yar ayaa qortay iyagu say wax u arkayeen ka soo qaad dadweynaha la weydiiyey cadaalad miyay tahay qofka in la weydiiyo waxaanu garanaynin markhaati laga weydiiyo buuggaasi inaynu qaadanno iyo inaynan qaadan ka footeeyaan idinku yidhi buuggaa waxa ku qoranna garan maysaan buuggaa waxa ku qoran cidi garan mayso tusaale fudaddaansiye somalilan store baa la sameeyey markii la footaynayey dadka waxaa lagu yidhi waa gooniisutaaggeenni dadku gooniisutaag wax la yidhahay u footaynayeen laakiin buugga yar wax ku yaalla qof garanaya muu jirin yacni qaabka dimuqraasigu waa qaab in lagu qanciyo inay dawladdu dawladaadi tahay dastoorku dastoorkaagi iyagu wuxuu waxaagay aada dooratay tahay laakiin isi true waxaynu isweydiinayna waa taha yacni run ma tahay su-aasha ah waxaanan garanayn inaan ka codeeyaa is it fair sidaa awgeed ayuu maalan aqoon-yahan ka mid a aqoon-yahanadii maraykan ee takhasusaadkan waliba lahaa waa john rolls ee nineteen seventy one buuggiisii maxaa la odhan jiray theory of justice qoray oo ay yidhaahdaan iyagu markay sheeganayaan qarnigii labaatanaad qaybtiisii ugu dambaysay bay yidhaahdaan political philosophy cid wax ku soo kordhisa dunida oo nadariyaadkii hore wax ka gadisan keenan waa ninka koowaad bay ku sheegtaan maraykanku john rolls aragtidiisa maalan markuu masaladan ka warramay wuxuu odhanayaa qaaciduu leey la yidhaha vile of ignorance wuxuu leey qaacida uu leeyahay waa in la faydaa xijaabka jahliga ama si kale haddaanu tilmaamo wuxuu leeyahay dadka wax dooranaya ama sharciga dejinaya waxay fiicnaan lahayd inay iloobaan kumay yihiin magacyadoodun inay garanayaan iyo danta caamka ah laakiin inaanu garanaynin bulshada meeshuu ka gelaya buu leeyahy qof saasi miyuu jiraa hadduu garta buu leeyahay bulshada dabaqaduu kaga jiro ama maalqabanadaynu ka mid yahay caynkay wuxuu dejinaya o dhan buu leeyahy wuxuu ku salaynayaa filosofigii kooxdiisa rumaysnayd ama wixii danta u ahaa ama waxaasu ku salaysnaanaya si taa looga baxa buu leeyahy xijaab uljahli waa inuu meesha yaallaa buu yihi dadka waa in xijaab la saari karaa odhanaya maxay inaan wax la garanayn inuu qofkan baarlamaanka fadhiyo sharciga dejinaya inuu ilaabi karo maxaa la yidhaahdaa bulshada qaybtuu ka tirsanaa waa ilaa waxa uu dejinayo o dhami waxay ku salaysan yihiin qaybtii uu ka tirsanaa nolosha wixii ay ka arkaysay waxa markaa aynu isweydiinaynaa waxay tahay aragtida dimuqraadiga ah kamay jawaabin baa la leeyahay su-aashii ahayd yaa siyaadada leh sovereinityga yaa leh yaa xaq u leh dadka kale noloshooda inuu kontaroolo yaa xaq u leh inuu qaanuun u dejiyo jawaabtu weli ma aha bay leeyihiin jawaab saxa jawaabtaa fardaagga ku salaysan ama kooxda kooban ku salaysan waa koox simaysa bay leeyihiin aqoonta iyo aqoon darrida tajribada iyo tajribo la-aanta waa wax ku salaysan nidaam aan ka tarjumaynin xaqiiqadii ahayd bay leeyihin xukmu shacab idan falaasafada wax naqdinaysa sababtay waxu naqdinayaan ma aha nidaamkan iminka la wadaa inuu qurux badan yahay inaanu qurux badnayn inuu ceeb leeyahy inaanu ceeb lahayn bointka laysku haystaa waxa weeyaan sharaxeenna iyo waxa jira isma waafaqsanaa bointku waa kaa sharaxu wuxuu ahaa oo enlightenment agekii ama age of reasoninka la sheegayey fikraddii la qaatay waxay ahayd in siyaadada laga qaado elite groupka oligariga waxay odhan jireen anarky waxaasoo dhan in lasoo dhaafo boqor monarky waxaasoo dhan in laga yimaado ah xukumka in loo celiyo lishacb su-aasha laga doodaya waxay tahay markaa taariikhda bini aadamka ma lahaya mar xukumku shacabku yeeshay qolada waxaa naqdinaysaa markaa waxay taagan yihiin su-aashaha lama hayo sharaxaasi sax ma aha ee bahashan aynu wadno wixii kale aad doonaysaa ku sharxa magacii kale ha loo bixiyo laakiin dimucracy ha u bixinina bay leeyihin xukmi shacb inay tahay thats not true ama xasanaad ma leedahay wanaag ma leeyahay nidaamada tani godaloleen ma waa masalo kale qurux ma leeyahay ma wax ka qurux badan baa la hayaa mise lama hayo waa masalo kale masalada koowaad aan ka doodayna waxa weeyaan falsafati dawla asal waxa ka ah yaa siyaadada leh yaa aamirka ah yaa naahiga ah yaa wax amraya yaa xaq u leh inuu nolosha bini aadamka kontaroolo tan bay leeyihiin tamhiiligaahi ama barlamentariankaahi waa taxaayul bay leeyihin waa qaab loogu dhuuntay in dimuqrasiga lagu daree maaha dimuqrasi walidalik ayuu libman oo isna ka mida qolada maraykanku ay ammaantaan waxa uu sheegayaa uu tilmaamayaa war xataa buu leeyahay shacabka aktariyadiisa haddii la qaato marar badan ayuu isaga laftiisu xadgudbaa oo wuxuu go-aanadu gaadhaya ay hawaayo daysh ku salaysantahay oo u baahantahy in la xadeeyo si kooban markaan u tilmaamo aragtiyaha taa ka gedisan waxaan odhan karnaa aragtida islaamigaa iyada caawa kolley uma diyaarhi inaan soo bandhigo ama ka waramo laakiin iyada waxay ku koobantahy dhowr aayadood oo qur-aan aan idin akhriyo se u baahan sharax iyo negotiations aynu tan kaleba uga hadalna in looga hadlo ilahi wuxuu leeyahay fa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun walaqad arsalnaa rusulana bilbayinaati waanzalna macahum alkitaaba walmiizaana liyaquuma annaasu bilqisط waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiid caw waxa aan rabo uun inaan idin tusiyaa waxa weeyaan inaydan iclaamka u hoggaansamin inaydan u hoggaansamin aragtiyaha falsafiga ee nimanka siyaasiyiinta ay inta badan sheegaan laakiin inaad qanacdo oo waxa aad qaadanayso critiskiisa markaad si fiican u fahamto marka aad ceebayn karto ama si aad difaaci karto wanaaggiisa inuu noqdo waktiga ood wax aqbali karta ama aada qaadan karto su-aashaydu markaa kama warramayso nidaamka fiican ee maanta jooga waa kee kama warramayso laakiin waxay ka warramaysaa mas'alada tani waa mas'alo aqoon-yahankii dunida soo maray ee taariikhda maanta la hayo afar kun iyo shan boqol wax ku dhadhow bay idhahdaan baa qoran filosofigii bini aadamku uu qorayay ilaa maanta wuxuu qorayo uu ku kala aragti gadisan yahay wakti walbana aragtiyaha jooga waxaa xoojiya nidaamada iyo dowladda iyo situationka markaa lagu nool yahay waxaynu inagu u baahanay idinkaa waddankan u aqoon-yahana inay u fakartaan dadkeenna bulshadeenna dhaqankeenna diinteenna ummadeenna maxaa u cuntama ma buug in layna yidhaahdo u footeeye galbeedka laga soo guuriyey unka buugga soo qorayna dhowr buug oo kaloo meelaha yaallo mid maraykanku lahaa iyo mid qola lahayd unbuu soo naqliyey af soomaali ka soo dhigay dabeetana waxaa layna yidhi waa waa kana u footeeya waxaynu u baahannahay in siiba dadkiina aqoonyahaniinta ama jooga dhulka caqliga laysku weydaarsanayo islaamku caqliga ma necba ma ceebaynin caqlaani wax la yidhaahdo ceeb ku ah ee islaamka ma jiro islaamka alhawaa amase adalaal baa ceeba laakiin caqligu wax xun maaha inaa caqliga adeegsataan dabeetana dhaqan iyo diin iyo waxaanu leenahay markaynu eegno aynu qiimaysan karno waxa aynu wax ku maamulan karno asalaamu calaykum waraxmat ullah